bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka ciidamada mujaahidiintu waxay barqanimadii maanta weerar cagmarina ku qaadeen xero maleeshiyaadka murtadiintu ay ku lahaayeen duleedka degmada warshiikh ee wilaayada shabeellada dhexe xeradani waxaa deganaa urur ka tirsan maleeshiyaadka ridada ee isugu yeera gorgor ee turkiga uu tababaray halkaasi ayay xero ku lahaayeen oo ay muddo ku sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta ayaa allah fadligiisa weerar cagmarina ku qaaday barqanimadii maanta xeradaasi iyagoo dhowr jiha ka soo galay dagaal kooban kadib ciidamada mujaahidiinta waxaa u suurto gashay inay la wareegaan xeradii maleeshiyaadka murtadiintu ay ku sugnaayeen ee dhacda duleedka degmada warshiikh xeradani waxay qiyaastii shan iyo toban kilomitir u jirtaa degmada warshiikh xaaladeyduna hadda waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana ku sugan maleeshiyaadkii murtadiinta maleeshiyaadkii murtadiinta dagaalkaasi ayaa lagu jebiyey oo hadda ciidanka mujaahidiinta ayaa ku sugan saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in uu jiro khasaare xoogan oo cadowga gaaray balse tirada hordhaca ah ee hadda ay hayaan ay tahay dhimashada sideed askari oo murtadiin ah oo dagaalkaasi lagu dilay iyo afar kale oo lagu dhaawacay sidoo kale waxaa xusid mudan in dagaalkaasi lagu gubay gaari nooca b g-ga ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta oo xerada dhex yaalay oo ciidanka mujaahidiinta ay halkaa ku gubeen waxaa sidoo kale jirta in hub iyo saanad ciidan iyo khanaa'im kala duwan oo agab militari u badan inay ciidanka mujaahidiinta kusoo furteen dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada warsheekh xaaladda goobtii dagaalku maanta ka dhacay ayaa iminka ah mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaana si buuxda gacanta ugu haya waxaana howlgalkan uu imaanayaa xili maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ay howlgallo ballaaran ka wadeen duleedka degmada warshiikh oo deegaano dhowr ah ay hore ula wareegeen taasi oo rucbi iyo cabsi ku riday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan degmada warshiikh iyo deegaanada hoos yimaada wixii soo kordha insha allahu tacaala dib ayaan kasoo gudbin doonaa